raxmaani iraxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo ee idaacadda radio muqdisho lix iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun lix iyo tobanka maalnimada jimcaha warkiyo kooban madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa xalay magaalada muqdisho ugu qayb galay munaasabad lagu xusayay sanad guradii afaraad ee ka soo wareegatay markii xilka waddanka ugu sarreeya u qabtay iyadoo sidoo kalena munaasabadaasi lagu soo bandhigay waxqabadka dowladda uu hogaamiyo urur goboleedka igad ayaa dowladda soomaaliya ku ammaanay martigelinta shir madaxeedka ururka igad ee dhowaan lagu qabtay magaalada muqdisho ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa degmada u dheglay gobolka shabeellaha hoose waxa ay ku qaarijiyeen horjooga ururka al-shabaab u qaabilsanaa shabeellaha hoose safaaradda soomaaliya ee dalka libiya ayaa waxay ka warbixisay xaaladda dalka dadka soomaaliyeed ee sida tahriibka ah ku mara dalkaasi kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan la soo gudboonaada madaxweyne ku-xigeenka dal madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa sheegay in dhowaan la bilaabi doono howlgallo lagu adkeynayo amniga deegaanada maamulkaasi wasaaradda difaaca ee britain ayaa raalligelin ka bixisay geerida canug shan iyo toban jir ahaa oo biyo lagu dilay sannadkii labada kun iyo saddexdii
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo fidsan urur goboleedka igad ayaa dowladda soomaaliya ku ammaanay martigelinta shir madaxeedka igad ee dhowaan lagu qabtay magaalada muqdisho wakiilka igad u qaabilsan dalkan soomaaliya maxamed cabdi afe oo ku qabtay shir jaraa-id magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ku ammaanay dowladda shacabka iyo ciidamada dhammaantoodba siday iskaga kaashadeen qabsoomidda shir madaxeedka igad ee magaalada muqdisho cosab xuseen ayaa warkaasi inoo haysa wakiilka urur goboleedka u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjira maxamed cabdi afe oo maanta shir jaraa-id ku qabtay magaalada nairobi ee dalkani kenya ayaa sheegay in shirka madaxda igad ee ugu qabsoomay magaalada muqdisho uu ahaa mid taariikhi ah islamarkaasna muujiyey horumarka soomaaliya ay sameysay isagoo dowlada soomaaliya iyo ciidamada ammaanka iyo shacabka soomaaliyeedba uga mahadceliyey dadaalka ay muujiyeen
waxaan rajaynaynaa markaa shirkan inuu unoqon doono furo shiro fara badan oo beesha caalamka ay ku shirta gudaha soomaaliya khasuusan caasimadda ay ku shiraan si markaa wej indhaha caalamka loogu soo jeediyo dowladnimada soomaaliya iyo horumarka waddankaas marka aad iyo aad waxaan leenahay waa howl soomaalidu ay ku faani karta waa howl muujinaysa inay dhab ka tahay urur goboleedka igaad inay soomaaliya mar kale cagaheeda ku istaagto dowladnimadeeda iyo nidaamkeeda ee la soo noqoto waxaanaad ogsoontihiin inta shalay ku shirta ku shirtay talaadada xamar giddigood waxay usoo direen wiilashoodii gabdhahooda ay usoo direen inay ka qayb qaataan nabadda iyo soo celinta xasiloonida soomaaliya ciidamadooda ayaa ku dhimanaya ku garab dhimanaya ciidamada soomaaliyeed si nabad looga hela waddankaas waxayna muujinaysaa inay iiga imaadaan caasimadda runtii inay kalsooni fiican hadda ay ku leeyihiin nabadda soomaaliya kusoo noqonaysa iyo dowladnimada waxayna gaarsiiyeen oo tillaabada keliya ay ku gaarsiiyeen meel ay dowladnimada dib uga soo noqonayn inay hore uga sii socoto mooyaane marka aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin messajekaas ayaan rabnay inaan u gudbina runtii shacabka soomaaliyeed dhinaca kale danjiraha soomaaliya u fadhiya dalkani kenya mudane jamaal maxamed xasan ayaa sheegay inuu ahaa haa shirkani mid cadeynaya ammaanka magaalada muqdisho gebi ahaan waxaan rajaynaynaa shirarka wasiirada igad ka kala socda wadamadaas inay xamar siday u tagaan nairobi iyo muqdisho iyo nairobi addisababa iyo meelahaas inay xamarna u tagaan waxaan shalay isla garanay in shirarka ugu horeeya ee golaha wasiirada wadamada igad ay xamar tagaan oo shirkooda xamar lagu qabto marka arrintan ay noqoto arrin aan si joogtaa u sameyno arrinta kale muhiimka waxa weeye dadka xalano ku xeraysan arrintan waxay tusaale u tahay dadka xalano ku xeraysan oo ogaadaan magaalada gudaheeda ku shiri karaan dadka soomaalidana soo dhaweyn karaan kuna farxayaan marti u timaado ee wadankooda lagu soo booqo marka in meeshaan wixii kasoo bixi karaan kasoo baxaan oo gudaha hoteelada magaalada tagaan shacabka dhex galaan wadankana wax dadka ummadda soomaaliyeedna ay tusaan waxay shaqadii hayaan waxu qabanaya dowladda soomaaliya ayaa marti gelisay shirkii labaatan iyo sideedaad ee madaxweynayaasha dowladda igad kaasoo ay kasoo qayb galeen madaxweynayaasha dalka kenya uganda ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo wasiiraha arrimaha dibadda ee jabuuti iyo suudaan cusub xuseen aadan s n t v nairobi
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xalay magaalada muqdisho ugu qayb galay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii afaraad ee kasoo wareegatay markii xilka waddanka ugu saray uu qabtay iyadoo sidoo kale munaasabadaasina lagu soo bandhigay waxqabadka dowladda uu hogaamiyo cali bike ayaa warkaasi inoo faahfaahinay
munaasabad ballaaran oo si heer sara loo soo agaasimay islamarkaana lagu xuseeyey sanad guuradii afraad ee kasoo wareegatay markii xilka loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lagu qabtay habeennimadii xalay magaalada tan muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamed guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari xubno ka tirsan labada gol ee dowladda soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo dadweyne fara badan oo halkaasi lagu casuumay munaasabadda oo saacado badan socotay islamarkaan lagu soo bandhigay waxqabadka dowladda uu madaxweynaha ka yahay mudane xasan sheekh maxamuud muddadii afarta sano ahayd ee ay xilka haysay oo halkaasina suugaan iyo filim documentary ah oo ka hadlaya waxqabadka madaxweynaha halkaasi lagu soo bandhigay intaasi kadib waxaa la guda galay khudbadihii munaasabadda loogu talagalay inay mas-uuliyiinta ka qayb gashay intii laga gaari karo ay halkaasi ka jeediyaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in waxqabadka dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yahay mid aada u muuqda islamarkaana loo baahan yahay in intii harsan si uu u dhammaystiro mar kale loo doorto xilka batuule sheekh axmed gabale guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed halkaasi ka hadashay ayaa dhankeed waxa ay sheegtay in waxqabadka dowladda uu hogaamiyo mudane xasan sheekh maxamuud uu hadda yahay mid qof kasta uu ka warqabo islamarkaana ay tahay dadaal guud ahaanba shacabka soomaaliyeed iyo dowladda hoskaashina ay gaareen wasiirka wasaaradda tan warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareye oo halkaasi asna ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay waxqabadka dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynuhu uu sheegay in hoggaankiisu uu yahay mid wanaagsan islamarkaana uu doonayo in mar kale loo cimaamado xilka madaxtinimada dalka wasiir maareye ayaa intaa ku daray in dowladihii farabadnaa issoo bedelayay ee ku-meel gaarka ahaa laga soo bilaabo ilaa labadii kun uu ahaayeen madaxweynayaasha midba midka ka dambeeya duruufta uu ku shaqaynayo ay ka wanaagsanayd taa micnaheeduna ay tahay in dowladnimada soomaaliya ay si tartiib tartiiba uu soo laabanayso guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaare oo halkaasi dhankiisa khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay dowladnimada ahmiyadda ay guud ahaan ay ku fadhiiso isagoo sheegay in tiirarka ugu muhiimsan ee dowladnimadu ay tahay in dhanka ciidamadii cududda laga dhiso iyo sidoo kale in maamulka rayidka oo sida hay-adaha dawliga in dhidibada loo aaso taasoo uu sheegay in muddo kooban oo afar sano iyo wax la mid ah aan lagu qaban karin hase yeeshee muddadii afarta sano lasoo dhaafay dowladda soomaaliya ku tallaabsatay waxqabad muuqda oo uu tusaale ahaan usoo qaatay in waxqabadkaasi uu daliil u yahay sida dad fara badan oo soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ay hadda ugu haminayaan inay ka mid noqdaan baarlamaanka soo socda ee sanadkan doorashadiisu hadda loo socdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lagu soo dhoweeyey codbaahiya halkaasina khudbad dheer oo dhinacyo fara badan taabanaysa ka jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay waxqabadkiisa isagoona ugu horeyntii sheegay in guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ugu mahad celinayo muddadii afarta sano madaxweynaha ahaa ciddii lasoo shaqaysay guud ahaanba waxaanu madaxweynuhu tilmaamay inuu doonayo in intii u harsan si uu u dhammaystiro in afar sano kale loo xil saaro islamarkaana loo doorto maanta ay tahay amniga waxaan nimiday ciidamadeenna ayagoo يعني متبرعنمو iyo naftihuuranimo ku shaqeeya xuquuqda iyo dadaalka iyo daryeelka ay haystaan oo aad u xadidan yahay dabcan duruufaad dalkeena ka jira weli waa xadidan yahay waxay mudnaayeen weli maan maan gaarin laakiin ciidamada inaan mushaar u yeelno oo mushaarkooda sida hadda ay u kala darajo badan yihiin ay ku qaataan raashinka lacagtay u qaadan jireen dhan laba jibaaro mishaarkooda bishaan waa baaqda laba bilow baaqda saddex bilow baaqda hadla yidhaha laakiin register oo ku jiro oo farta hadduu meel saara askariga sawirkiisa iyo magaciisa ay soo baxayaan lacag ku qaadanayo waxaan hore u jiri jirin waay waxaan hore u jiri jirin waay kun iyo laba boqol oo qofooda shaqaalaha dowladda u shaqayn jirta shan kunaa u shaqayso qaarkood mishaarkooda ay dad kale iska qaadan jireen maanta qof qaadan karta ma laha waxa uu madaxweynuhu tilmaamay in waxqabadkiisa tiirarkii ugu muhiimsanaa ee lixda tiir uu sheegay in mid kastaba inta laga qabtay ay wax u badan tahay islamarkaana inta harsanna uu sheegay inuu doonayo in uu soo gebagabeeyo islamarkaana uu qabto waxa uu madaxweynuhu tilmaamay in ummadda soomaaliya guud ahaanba looga baahan yahay inay ka fikiraan dhanka wanaagga islamarkaana aysan fiirin in waxqabadka iyo dadka dhaliisha un la soo taagan aysan ahayn kuwo wanaagga iyo samaha ummadda ka talinaya loona baahaya in qof kasta wixii uu qabtay la muujiyo islamarkaana mid kale haddii uu wax qabanayo la arko xafladda oo muddo saacada socotay ayaa ugu dambayntii kusoo gabagabowday jawi wanaagsan
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay ku qaarijiyeen horjoogay al-shabaab halkaasi u qaabilsanaa cali deeq maxamed xaaji ayaa warkaasi noo sii ambaqaadaya howlgal qorshaysan oo si wada jira u fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa lagu dilay horjoogihii maleeshiyaadka al-shabaab ee degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose howlgalka oo dhacay habeenimadii arbacada ahayd ayaa ciidamada weerar qorshaysan ku fuliyeen degmada awdhegle maxamed xasan oo ahaa horjoogihii halkaasi u qaabilsanaa iyagoo sidoo kale furtay hub iyo saanad ciidan oo ay lahaayeen kooxda argagixisada ee al-shabaab afhayeenka ciidamada midowda afrika ee amisom jiyo kibet oo la hadlay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona ayaa xaqiijiyey in howlgalkaasi oo xalay dhacay lagu dilay horjoogihii kooxda al-shabaab maxamed xasan sidoo kalena ciidamadu ay gacanta ku dhigeen hub ay lahaayeen kooxdaasi maleeshiyaadka ee al-shabaab korneyl kibet ayaa soona ay wax ka weydiisay in wax khasaare ay ka soo gaareen ciidamada wadajirka ah ee howlgalkaasi fuliyey ayaa ka gaabsaday wax faahfaahina intaasi dheer inuu ka bixiyo balse hoosta waxa uu ka xariiqay in howlgalkaasi uu kusoo gabagaboobay si guul ah degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose ayaa qiyaastii shan iyo toddobaatan kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada muqdisho waana deegaan caan ku ah dhinaca wax soo saarka tabcashada beeraha
safaaradda soomaaliya ee dalka libiya ay ku leedahay ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda dadka soomaaliyeed ee sida tahriibka ah ku mara dalkaasi kuwaasi oo dhibaatooyin aada u daran kala kulma kooxa burcad ah safiirka soomaaliya u fadhiya libiya muxudiin maxamed kaalmoy ayaa raadiya muqdisho arrintaasi kala hadlay marka xaaladooda guud waxay la mid tahay hadda xaaladda muhaajiriinta kale ee aan soomaalida ahayn dalkan ku sugan ayay la mid yihiin oo kama duwana qulqulkoodana aad iyo aad hadda ay usoo qulqulayaan oo ay u badan yihiin u tiro badan yihiin waxaana moodaa inay isku soo beegayaan xaaladda aan deganeen ama cakiran oo dalka libiya ka taagan dhinac kale markaan ka eegnana waagii hore safaaradda iyo meelaha bay dadku xirnaan jireen oo soo mari jireen laakiin hadda niman shabakad la yidhahdo madgafayaal ayay kaamam ama xerooyin ugu jiraan maqar qofkii ku yidhaahdo tirada soomaalida ee saxa ee muhaajiriinta soomaalida ah ee libiya ku sugan baan ku sheegaya qof sax sheegaya maaha ama qof karun sheegaya maaha maxaa yeelay xerooyin ay nimankaasu leeyihiin ama maamulaan oo qarsoodiya ayay ku sugan yihiin qaarkood meelaha dawladdu maamusho ayay ku yaalaan qaarkoodna meelahaana dawladdu maamulin ayay ku jiraan maalin walba waxaan maqlaynaa in xuduudda laga soo tallaabay marka tiro saxa oo soomaalida halkaa ku sugan cid sheegi kartaa oo sax u sheegi kartaa ma jiro waagii hore safaaraddu ay soo mari jireen maxaa yeelay bakafayaashu ma ahayn shabakad ma ahayn oo koox kooban oo dhinac xuduuda ku faaci jira ayay ahaayeen laakiin hadda waa shabakad isku xiran oo min gudaha soomaaliya gobollo soomaaliya ka tirsan bay joogaan ethoobiya joogaan koonfurta suudaan bay joogaan suudaan baa qaarkood jooga koonfurta libiya joogaan ilaa nimanka dunyaha ayaa isku xiran marka waa shabakad xiriirta iyaga ayaa isugu gudbiya oo kaamam geysta oo xabsiyo u gaara geysta oo luuqiyii meelaha la aqoonin ku xaraysta kadibna toos nimanka dunyaha ugu wareejiya sidaas ayaa dadbad u geliyaan laakiin berigii hore habkaas ma jirin oo wuxuu ahaa dalkan baa lagu soo daari jiray kadibna safaaradu way ka warqabi jirtay dowladdiidii adkeyd baa jirtay xabsiyada ayay ku jiri jireen safaaradu meelaha ayay taas ula xereeri jirtay laakiin hadda habkaas waa isbedelay oo xaaladda isbedelka xaaladda libiya ayaa ayaa kalifan yaray sidaa noqdaa waqtiga xaalkakaa sidaa uma badna hadda labadii maalmood ee ugu dambeeyey warar waxaana soo gaarayay soomaali gaaraysa ilaa saddex boqol inay ku sugan yihiin xabsi la yidhaahdo qaryaan qaryaan la yidhaahdo oo ilaa siddeetan kilomitr dhinaca koonfur galbeed magaalada diibal uga aadan laakiin meesha ay ku sugan yihiin iyo iyo caasimada oo dawladda joogta waxaa udhexeeya isbaarooyin ay maamulaan qolooyin aan dawladdu ka amar qaadanin u baahan markaa la xiriirka arrimaha dibadda iyo qaabkii loo aadi lahaa in laga shaqeeyo u baahan oo hawshaas waa ku dhex jirnaa horiintaba siyaabo kala gedisan lama soo xiriira way jiraan wixii marka aan ka qaban karno oo xiriirna u samayn karno ayaan safaaradahaan u samaynaa maya maya maya mar haddii muhaajiriin iyo tahriibayaal iyo la yidhaahdo ma la dhihi karo safaaradda howl ay lahayd bay gabtee lama dhihi karo waxaa caalamkao dhan og yahay idinka laftiina aad ogtihiin xaaladda libiya sida ay tahay dalalka burburku ka dhacay oo soomaaliya ka mid tahay oo libiya ka mid tahay oo masar ka mid tahay oo xeela
kaasi waxa uu ahaa muxudiin maxamed kaalmoy safiirka safaaradda soomaaliya ee dalka libiya madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa sheegay in dhowaan la bilaabi doono howlgallo lagu adkeynayo amniga deegaanada maamulkaasi ka hor doorashada dhowaan dalka ka dhici doonta maxamed cabdi xaashi madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo raadiyo muqdisho la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalladaasi lagu ciribtiri doono maleeshiyada shabaabka
amniga oo kale waxaa laga hadlay sida aad la socotaanba deegaanada galmudug qaybo ka mid a waxaa gacanta ku haya maaragtay ururada al-shabaab sidii maaragtay loo xoreyn lahaa ama loo loogu dhaqaaqi lahaa si dhaqsa ah ayaa laga hadlay waxaa kaloo laga hadlay deegaanada galmudug maaragtay in ayagana amnigooda la sugo sida deegaanka hobyo iyo maaragtay muxuu ahaa cawdwaaq oo ayadan dilib badan kasoo baxeen waxaa kaloo laga hadlay runtii arrimaha ilaha dhaqaalaha ilaa dhaqaalaha runtii markii laga hadlayo saa la socotaanba deegaanada galmudug ayaantan waxaa la socotaan puntland inay xirtay wadadii marka maadaama ay wadada xirtay waxaan ka tashanaynay sidii go-aamiya wax looga qaadan lahaa runtii marka waxaan rabaa ganacsatada reer galmudug iyo dadka reer galmudug inaan u cadeyno in ay naga go-an tahay maaragtay barnaamijkii tikida hobyo lana furi doono mar dhow sidaa la socotaan qalabkeedii alaabtii oo dhan ay ku shaqayn lahaydna lasoo raray oona soo maraayo maaragtay meelo dhexe uuna imaan doono mar dhow soo gaari doono waxaan rajeyneynaa in maaragtay aan arrintaas ka shaqeyno sidii maaragtay dekedaas loo furi lahaa ganacsatada reer galmudug oo dhanna ay hantidooda uga soo degsan lahaayeen ee ganacsatada ku nool koonfurta soomaaliyaba ee tikida hobyo una isticmaali lahaayeen xoogaa ciladaha ka jiro wadooyinkana waxaan go-aan ku gaarnay inaan wax ka qabanno waxaan sameynay guddi runtii arintaas ka shaqogala oo ka kooban wasaaradaha maaliyadda ganacsiga howlaha guud gaadiidka dekedaha iyo maaragtay runtii xanaanada xoolaha dhammaan wasaaradahaas waa wasaaradaha ilaha dhaqaalaha laga rabo ama kordhinaya sidii dhaqaalaha maaragtay loo soo saari lahaa
wasaaradda difaaca britain ayaa raaligelin ka bixisay geerida canug shan iyo toban jir ahaa oo biyo lagu dilay sannadkii labada kun iyo saddexdii arrintaasi waxa ay ka dhacday magaalada basra ee dalka ciraaq axmed cali waxa uu ka mid ahaa afar qof oo ay xireen ciidamada britain waxaana lagu eedeeyey inay waxadeen waxaa ciqaab looga dhigay inay galaan kanaal biyo halkaasi ku yaalay oo axmed cali oo aan dabaal aqoonin halkaasi uu ku dhintay ciidamada arrintaasi ku log lahaa waxaa lagu waxaa laga bariyeelay inay falkaasi geysteen islamarkaana dil ilokac ay u geysteen dadkaasi reer ciraaq ah sannadkii labada kun iyo lixdii balse warbixin cusub ayaa muujisay dhibaatada ka dhalatay ficilkaasi warbixinta waxaa qayb ka ahaa baaritaano halis ah oo ku saabsan dadka ku dhintay falkaasi intii uu socday duulaankii britain ay ka qayb gashay ee ciraaq intii u dhexaysay labada kun iyo saddexdii ilaa labada kun iyo kow iyo tobankii warkii subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ee uu soo saaray cali b k halkanna uu ka soo jeedinayay maxamed shariif subaxnimadan jimco ah bishan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bish sagaalaad labada kun iyo lix iyo tobanka dhegaystayaal saaxiib yaal waa nageynta